ergeyga gaarka ee midooda afrika u qaabilsan geeska afrika oo ah madaxweynihii hore ee nigeria ayaa shalayta wuxuu booqday gobolka tigrey isaga oo madaxda gobolkaasina kala hadlay colaada sii baahaysa ee ka taagan dalkaasi mas-uuliyiinta tigrey waxay sheegeen in wadahadaladu ay miro dhal ahaayeen arrintan ayaa timid iyada oo laga cabsi qabo in mucaaradka t p l f ay kusii siqaan magaalada caasimada ee adis ababa warbixintaasi waxaa wakaalada wararka e a f b oo qortay noo soo koobaya xuseen bare aadan
cibadaha la dagaalamaya dowladda itoobiya ayaa hoos u dhigay khatarta ka iman karta haddii ay kusii durkaan caasimadda itoobiya hadalkan ayaa daba socda banaanabaxyo ballaaran oo ay adis ababa isugu soo baxeen kumanaan ka tirsan taageerayaasha xukuumadda itoobiya jabhadda tigreega ee t b l f iyo xulafadooda ayaa tan iyo muddo sanad ah dagaal culus kula jira ciidamada dowladda itoobiya iyada oo ay toddobaadyada dambe ay t b l f tu sheegatay in guulo ay ka gaadheen kadib markii ay qabsadeen magaalooyin afar boqol oo kilomitir u jira caasimadda iyadoo ay suurtagal tahay in ay kusii durkaan sida uu afhayeenka t b l f gatajo reeda uu sheegay isagoo wakaalada wararka ee f b a u sheegay inay been u arkaan wararka sheegaya in dadweynaha caasimadda ku nool ay ka soo horjeedaan t b l f afhayeenka t b l f ayaa sheegay in adis ababa ay tahay barta kulmisa dadweynaha itoobiya iyadoo ay ku nool yihiin dad badan oo kala dano iyo kala aragti duwan afhayeenka t b l f ayaa sheegay in t b lftu ay talada haysay soddonkii sano ee lasoo dhaafay ilaa laga gaadho sanadkii labadii oo uu ra-iisul wasaare abi axmed uu talada la wareegay waxaana uu xusay in t b lftu aanay rabin inay mar kale talada qabsato dalaal dhowr ah ayaa dadkoodii kala baxay caasimadda adis ababa iyada oo maraykankuna uu la soo baxay diblomaasiyiintii u joogtay adis ababa kadib markii ay dagaaladu sii xoogeysteen dowladda itoobiya ayaa beenisay in caasimaddu ay halis ku jirto iyada oo soo rogtay xaaladda xukunka deg dega ah waxaanay dadweynaha ku nool adis ababa ugu baaqday inay is-abaabulaan si ay u difaacaan caasimadda itoobiya baadariga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta kiristanka bob francis ayaa shalay oo axadahayd walaac ka muujiyey dagaalka itoobiya isagoo ku baaqay in wadahadal iyo nabad wax lagu dhammeeyo laakiin tobannaan kun oo dadweyne ah ayaa isugu soo baxay shalay oo axad ahayd banaanbax lagu taageerayo dowladda itoobiya laguna cambaaraynayo warbaahinta iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka ee dhexdhexalinta wadda dibadbaxayaasha ayaa sitay boorar lagu qoray erayo ka dhan a warbaahinta reer galbeedka oo ay ku eedeeyeen fidinta warar ay ku sheegeen inay been abuur yihiin oo ay buunbuuninayaan guulaha ay jabhadaha ka soo horjeeda dowladdu sheeganayaan maayarka magaalada adis ababa adanish abebe ayaa sheegtay in cadowga itoobiya ay rabaan inay cabsi abuuraan iyada oo tilmaantay in adis ababa ay ku hareereysan yihiin dadweyne jecel magaaladooda oo sida ay sheegtay ah dad feejigan oo geesiyaal ah sida iyadu hadalka u dhigtay dhinaca kale kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadnimo martin griffith ayaa booqasho gaaban ku tegay magaalada maqale ee caasimadda u ah gobolka tigray isagoo la kulmay kooxda maamusho magaalada isagoo carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in jid loo furo samafalka ilaawareedyo kale ayaa sheegay in oleson obasanjo oo ka socday midooda africa uu isaguna booqday magaalada makale isagoo la kulmay hogaamiyaha t b l f
xuseen bare aadan ayaa warbixintii wakaalada wararka ee f b a ka qortay xaaladda ethoobiya nala socodsiinayay